halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r dal redio codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya sulaymaan kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedinaya faarax labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulinay kuwaas aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si haboon u dhegaysataan haddii aad wax su'aalaha qabto ama aad heshid wax tala ama tusaale fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal inteenan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore kusoo dhawaataan barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid muhiim ah waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa dib u heshiisiinta waxaana inoo soo jeedanaya sulaymaan ee dhegeysi wanaagsan
dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow maanta waxaan doonayaa inaannu ka hadalno ama aynu isla falanqayno waxa ay tahay dib u heshiisiin ama wax lagu yidhaahdo afka qalaad reconciliation markaaynu ka hadlayno muxuu ahayn dib u heshiisiin waxaynu ka tixraacaynaa barnaamijyadii hore ee nabadgelyada aynu kaga soo hadalnay iyo sida ay nabadgelyadu qiimaha ugu leedahay dadka muxuu ahayn qoysaska ah sidoo kale maanta barnaamijka kani waxa uu muhiim u yahay inaynu fahanno muxuu ahayn waxay tahay dib u heshiisiin haddabaan isweydiino maxay tahay dib u heshiisiin dib u heshiisiin waxa weeye waa wax caam ah oo adduunkao dhan laga yaqaano luqad walba ha ahaatee waa isu soo noqosho ama dib u wada fadhiisasho ama muxuu ahayn dadkii oo dib u wada hadla dib u heshiishiinta waxa ay ka timaadaa oo loo baahdaa marka ay xurgufi ay dhacday ama dagaal uu ka dhex dhacay laba beelood ama laba reer ama qaran iyo qaran taasoo la doonayo in laga wada fadhiisto ama la xaliyo dhibaatadaasi dhex martay muxuu ahayn labada dhinac taasoo ay ka imaan karto dhinac maal ama dhinac dhul ama dhinac naf oo markaasi labada dhinacba ay isku waayeen ama isku qabsadeen haddaba waa shay qaali ah oo muhiim ah in dib loo heshiisiiyo dib u heshiisiintu waxay daawo u noqotaa in layska ilaabo oo markaasi layscafiyo oo dib laysugu soo noqdo iyadoo markaasi la xalinayo ama xal loo yeelayo wixii keenay muxuu ahayn dhibaatada lagu kala tegay ama ay laba beelood ama laba wadan ama laba qofood ama laba reerood ay isugu dhaceen oo ama ay ku dagaalameen dib heshiisiintu waa inay ahaataa mid laga shaqeeyey waa inay ahaataa mid muxuu ahayn wakhti la siiyey ama mid markaasi laga soo dhammeeyey labada dhinac inay raalli ka yihiin waxaa laga yaabaa dhinac inuusan ku qanacsaneen dhanka kalena uu markaasi diyaar u yahay laakiinse marka ay tahay in labada dhinac ay isku qanacsan yihiin ayaa waxa ay dhici kartaa dib u heshiisiin ama in miis laysugu soo fadhiisto iyadoon miis laysku soo hor fadhiisan ma dhici karto dib u heshiisiin haddaba dib u heshiisiintu waxa ay daawo u tahay in la dhayo boogo ama dhaawacyo ama dhibaatooyin hore u dhacay marka waxaa loo baahan yahay in mar walba la qadariyo oo muxuu ahayn la xushmeeyo in dib u heshiisiinta laysku dayo in mar walba muxuu ahayn gacanta lagu hayo ama laga dhigo mid qiimo u leh muxuu ahayn in nabad lagu gaaro haddii aannu eegno dhaqan soomaaliga soomaalida waxaa caado u ah inay geedo soo fadhiisan jireen oo ay markaasi lahaayeen odayaal iyo muxuu ahayn culimaa'uddiin iyo muxuu ahayn cuqaal iyo xeerbeegti intaasoo dhanba waxay markaasi samayn jireen waxay diyaarin jireen geed hoostiisa oo waxay isu keeni jireen laba reer ama laba qabiil ama laba qof oo isku dhacay oo wax isku haysta waxaana markaasi laga soo shaqayn jiray labada dhinacba in markaasi lagu qanciyo in markaasi ay soo hor fadhiistaan oo ay markaasi ay wada hadlaan taasi waxaad garan kartaa in dhaqanka soomaaliga inuu muxuu ahayn taariikh dheer ku leeyahay ama uu yahay mid aad loogu qadariyo marka laga hadlayo dib u heshiisiin laakiin nasiib daro waayadan dambe waxaa muuqata in dhaqankii laga tegey oo dadkii ay garan la'yihiin in dib u heshiisiintu ay tahay shay qaali ah oo ay xataaba kar la'yihiin inay isu yimaadaan oo markaas ay heshiisiyaan oo heshiiyaan haddaba walaalayaal waxaa aad loogu baahan yahay in dib u heshiisiinta aad loo qadariyo
filayaa inaad si abboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aal ah oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka anagu waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan
waayayo kuwaasho iwalwali wadahayo inaan inaan ku heshado ayaan doonayaa wayo waya badan ku doondoonayo maalintaan ku arkaan he waxaan ihi wow wow wow wow wow wow wow woy woy woy ha ha ha wow wow wow woy woy woy ha ha ha haatan yasandayn lahaa jacayl baa igu dirqinayo haatan yasandayn lahaa jacayl baa igu dirqinayo haatan yasandayn lahaa jacayl baa igu dirqinayo haatan yasandayn lahaa jacayl baa igu dirqinayo marka yareegaba dareenkaygu wuxuu wadayaa marka yareegaba dareenkaygu wuxuu wadayaa inaan durdurkii jannada dhexdabaalanayo inaan durdurkii jannada dhexdabaalanayo soomaalay sideebaan soomaalay sideebaan ugu dulqaataa ugu dulqaataa soomaalay sidee sidee soomaalay sideeba ugu dulqaata ugu dulqaata wayayo kuwa shooy walwali wadnahaygo intana waa waa waa warano inaan inaan ku heshado ayaan doonayaa wayo wayo badan ku doon doonayo intana waa wow wow Wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Oy, oy, oy. Ha, ha, ha. Wow, wow. Wow, wow, wow. Oy, oy, oy. Ha, ha, ha. Hanaka daynisiiyeyba, indhuhu ay ku dogsadaan. Hanaka daynisiiyeyba, indhuhu ay ku dogsadaan. hanaka daynisiiyeyba indhuhu ay ku dogsadaan hanaka daynisiiyeyba indhuhu ay ku dogsadaan marka laba eega dareenkaygu wuxuu wadayaa marka laba eegaba dareenkaygu wuxuu wadayaa inaan durdurkii jannada dhexdabaalanayo inaan durdurkii jannada dhexdabaalanayo soomaalay sidee sidee soomaalay sideeba ugu dulqaata ugu dulqaata soomaalay sidee sidee soomaalay sideeba ugu dulqaata ugu dulqaata waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inagoo imanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay kitaabkeenna xabaquuq waxaynu inoo soo jeedinayaa faarax ee dhegaysi wanaagsan
dhegaystayaashana qiimaha qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan kitaabkeenii xabakuug mowduucina wuxuu ku saabsan yahay eedayntii xabakuug kan waa waxa culus ee nebi xabakuug arkay rabbiyow ilaa goormaan ku qayshadaa oo adna aadan imaqlayn dulmi baan kaaga qayshadaa oo namana aad badbaadisid bal maxaad xumaan ii tustaa oo aad qalooc iigu jeedisaa waayo waxaa hortayda yaal haligaad iyo dulmi oo waxaa kor u kaca dirir iyo dagaal sidaa daraaddeed sharcigii waa dabcay oo caddaaladduna hore uma socoto waayo kii sharow ah ayaa hareereeya kii xaq ah oo sidaa daraaddeed garsoorida waa la qalloociyaa bal eega quruumaha dhexdooda ka fiirsada oo aad u yaaba waayo maalmihiinnii waxaan samaynayaa shuqul aydan rumaysan doonin inkastoo laydiin sheego waayo bal eega waxaan soo kicinayaa reer kaldiyiin oo ah quruuntaas qadhaadh oo degdega badan oo dhulka ballaadhkiisa maraa inay hantiyaan meelo la dego oo ayan iyagu lahayn iyagu waa kuwa laga cabsado oo aad looga baqo xukunkooda iyo sharaftoodu iyagay ka soo baxaan fardahoodu way ka sii dheereeyaan shabeelka oo way ka sii cabsi badan yihiin yeyda fiidka oo fardowleydooduna way iskala bixiyaan haa oo fardowleydooduna meel fog bay ka yimaadaan oo waxay u soo duulaan sida gorgor u soo degdegaya inuu wax dhufsado oo cuno dhammaantood waxay u yimaadaan inay wax xoogaan ama damaca wejigooduna waa sida dabaysha bari oo waxay urursadaan maxaabiis sida camuudda u badan cadowgu boqoro wuu quudhsadaa oo amiirana wuu fududaystaa oo qalcad kastana wuu ku qoslaa waayo intuu ciid tuulaa ayuu iska qabsadaa markaas sida dabayl buu u dhaafi doonaa oo wuu sii gubi doonaa oo dembi buu lahaan doonaa kan xooggiisa ilaah u yahay rabbiyow ilaahaygiyow kayga quduuska ahow sow adiga weligaaba ma aad jirin annagu dhiman mayno rabbiyow isaga waad u diyaarisay xukun oo waxaad u xoogaysay edbin kaaga dhagaxa weyn ahow waxaad tahay mid indhihiisu ka sii daahirsan yihiin inay wax shar ah eegaan oo qalloocna ma fiirin kartid haddaba bal maxaad u fiirisaa kuwa khiyaanada sameeya oo maxaad u aamusan tahay marka sharowga liqo ninka isaga ka sii xaq badan oo maxaad dadka uga dhigtaa sida kalluunka badda iyo sida waxa gurguurta oo aan lahayn mid iyaga u taliya isagu dhammaantood ayuu jilaab ku soo qaataa oo shabigiisu ku soo qabsadaa oo intuu shabigiisa ku soo wada urursado ayuu soo jiitaa haddaba sidaa daraaddeed wuu reereeyaa oo farxaa haddaba sidaa daraaddeed alabari buu u bixiyaa shabagiisa oo fooxna wuu u shidaa shabagu jiitaa maxaa yeelay iyaga ayaa qaybtiisii ku barwaaqowday oo quudhkiisiina aad iyo aad batay haddaba miyuu shabagiisa marin doonaa oo miyuu quruumaha had iyo goorba layn doonaa isagoo aan u turin meeshayda aan wax ka dhowro ayaan istaagi doonaa qalcaddana waan isa saari doonaa waanan u fiirin doonaa bal waxa uu igula hadli doono iyo waxa aan ugu jawaabi doono cabashadayda oo rabbigu wuxuu ii jawaabay wuxuu ii jawaabay oo wuxuu igu yidhi waxaa lagu tusay qor oo looxana ku caddee si kii akhristaaba u ordo dhegaystayaasheenna qiimaha qadarinta mudano waxaannu intaasu kaga sii hakan doonaa kitaabkii xabaquuq tan iyo intaynu dib u kulmi doonno waa faarax idinleh sidaa iyo nabadgeli
inankaygiyo inankaygiyo qalbigaaga isi inankaygiyo inankaygiyo qalbigaaga isi waan caddaynayaa qalbigaaga inankaygiyo ikaalay waan safaynayaa qalbigaaga ikaalay maanta inankaygiyo imikaada wadnahaaga isi inankaygiyo imikaada wadnahaaga isi waan ku sugayaa inankaygiyo imikaada ikaalay waan ku sugayaa inankaygiyo ikaalay maanta inankaygiyo imikaada dembigaaga ikeen inankaygiyo imikaada wadnahaaga ikeen waan ka saarayaa dembigaaga imikaada ikaalay waan ku sugayaa inankaygiyo ikaalay kaalay
casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogobeyneynaa barnaamijyadeena maanta halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagelay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax korsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barto bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka anaga oo ah somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka anagu waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo
aragtida adi uday magaaj